Dhalinyarada ku shaqeysta farsamada gacanta, kuwaas oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ayaa baraha bulshada ka bilaabay inay markaasi ku iibiyaan agabka guryaha sida jiifka iyo fadhiyada. Xarunta Alle Aamin ayaa ka mid ah xarumaha markaasi lagu sameeyo jiifka iyo fadhiyada, kuwaas oo markaasi dib loogu iibgeeyo bulshada ku nool magaalada Beledweyne. Doctor Cabdulaahi Korshe, maamulaha xarunta Alle Aamin, ayaa ka warbixiyey sida ay markaasi u shaqeyso xarunta Alle Aamin ee lagu farsameeyo alaabaha jiifka iyo fadhiyada.
barnaamijkan online-ka ah waxaa ugu talagalnay ee, maadaama dadkii social media ay ku wada xiran yihiin in jiifafka meesha ay ka arkaan misena meesha ay kasoo dalbadaan naqshad walba naqshadii ay heli karaan mase ay awoodaan markaas inay samaystaan anagana sidaas ugu sameyn aan u hirgelino sidaasaa ugu talagalnay hadafkeena kaasoo ahay Ee, mida kale waxaan koobiyeynaa dhammaan jiifafka orginaalka nooc walba uu yahay Ee, qof walba qofka nooc walba uu keensado waan hirgelinaa waa sameynaa mida kale al-aamin farneejar waxay sameysaa ee, farmashiyaasha kale iskafaalooyinka oo kale shalfisyada ee, kuraasmaka iskuulada ee, alaabta xafiisyada dhammaan wixiiba farneejar ku saabsan oo dhan waa ay sameeyaan Ee, sidoo kale muhiimadda uu leeyahay mase ay leedahay al-aamin gobolka uu kusoo kordhiyey ee, qofka in uu sidiisa kusoo dalbado alaabta meesha uu ka arko beejkaas uu booqdo kadib xaafadiisa loogu geeyo meesha loogu baarki meesha loogu geeyo alaabta sidaas uu kusoo dalbado dad waxaa jira jif- naqshada marka hore ayuu soo dalbanayaa kadibna waa loo sameynaa muddo three days gudahood ama saddex maalin ayay nagu qaadanaysaa in aan sameyno